بsم الlh الرحmn الرحيم الحmd لlh الحmd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين amا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab frث ma يؤkl لحم يصيb الthوبa baabu farhi maa shay uustiisa ee xukunka kusoo arooray caddayntiisibuu u baab yahay ukalu la cunayo laxmuhu hilibkiisa yusiibu thawba oo marada gaarayo xoolaha marka yacnii uustooda iyo waxyaabahaas ee marada gaarayo wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala marka xukunka daahirnimada iyo wuxuu ka hadlaa iyo markaa iyo najaasnimada kay noqonaysaa wabilisnaadi qaala akhbaranaa axmed bnu cuhmaana bni xakiimin huwa alowdiyu hiqatun qaala xadahanaa khaalidun yacni bna makhladin wahuwa khaalid bnu makhlad alqatawaaniyu abulhaytham bukhaari waa u wariyey laakiin lahu afraad wixii isaga uu la gooni noqdo war baa ku jiro waana ninka wariyey xadiidkan man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi bukhaari uu dariiqiisa keliya ka wariyey mar haddii laakiin bukhaari uu saxiixiisa kusoo saaray ouna xujaystay qad jaawaza alqandarata ayb imaamu dahabi wuxuu yihi lowlaa haybatu saxiixi lacudda hada min manaakiirihi laakiin saxiixi iyo haybad leh qaala xadahanaa caliyun wa huwa bnu saalix waa caliy bnu saalix bni xay xasan ayuu la dhashay alxasanu bnu saalix bni xay hiqatun caabid weeyaan ninkan can abi isxaaqa wa huwa camr bnu cabdillaahi alamdaniy abi isxaaq asabiici can camr bni maymuun wa huwa alowdiyu altaabiciyu qaala xadahanaa cabdullaahi fi beyt اlmaali cabdullaahi bni mascuud baa noo waramay buu yihi baytulmaalka meesha lacagta ama xoolaha muslimiinta la dhigo dhexdeeda ayuu noogu waramay sababta ugu waramayana cabdullaahi wuxuu ahaa baytulmaalkuu mas-uul ka ahaan jiray ayb marka baytulmaalkii dhexdiisa ayuu nooga noogu waramo xadiidkan noogu sheegay qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yusallii cinda albeyti kacbada ayuu ku tukanayo agteeda wamala-un min qurayshin jamaaco oo quraysh ahna juluusun ay fadhiyaan kacbadii waqad naxaruu waa intaan dee fatxu maka iyo aynan dhicin dabcan waqad naxaruu waxayna qalee yacnii ay gowraceen qasheen jazuuran hal faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen ayukum kiineebaa ya-hudu qaadayo haada alfartha uustan yadhabu tagaayo xataa yadaca wajhahu saajidan ilaa uu wejigiisa dhigo uu yeelo korkiisa isagoo sujuudsan wadacahu calaa dahrihi xataa yadahay cafwan xataa yadaca wajhahu ilaa uu nebigu wejigiisa dhigaayo ilaa uu ka dhiguu suganayaa saajidan isagoo a mid sujuudayo markaas uu sujuudo wadacahu calaa dahrihi dhabarkiisa uu kor saarayaa yaa saas yeelayo fauqbirat faatimatu bintu rasuuli llahi sal l slam ayaa loo sheegay wahiya jaariyatun iyadoo gabar yar markaas ah fa jaa-ad way timid tascaa iyadoo ordayso fa akhadathu min dahrihi intay ku tuureen ayay dhabarkiisa ka qaaday falamaa faraqa min salaatihi qaala wuxuu yidhi allahuma calayka biquraysh ilaahu quraysh yacnii ogow oo yacnii qabo halaaa maraatin saddex jeer buu yidhi allahuma calayka biabi jahl bni hishaam washaybata bni rabiicata wacutbata bni rabiica wacuqbata bni abi mucayd cuqbahana waa kan saaray waay bacdi riwaayaatna mandheeray leeyihiin ayuu dusha ayay ka saareen xataa cadda sabcatan ilaa uu toddoba tiriyey min qurayshin reer quraysh ah qaala cabdullaahi cabdullahi bni mascuud wuxuu yidhi fawaladii anzala calayhi lkitaaba allaha kitaabka korkiisa kusoo dejiyaan ku dhaartaye laqad ra-aytuhum waan arkay sarca ayagoo legdan oo yacnii meyd ahoo dhulka dhigan gegan yowma bedrin maalintii beder fii qaliibin waaxidin hal yacnii ceel oo gorof noqday oo biyihii ka dhammaadeen ayaa lagu kulligood ayagoo wada geganaan arkay buu yidhi marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda meeshay iska mudaabaqaynayaan waxay tahay nebigoo dukanaya ayaa uus inta lasoo qaaday ayaa madaxa laga saaray ama dhabarka salaadiina kama bixin halkaasuu ka rabaa marka inuu yidhaahdo uusta iyo waxyaabahaas iyagu marka waa inay daahir yihiin hadday najaas yihiin waa ka bixi lahay ee labada kabood weliba markii uu watay oo uu ku dukanayay nebiga sal ll ly slam ee jibriil u shee waa ka jibriil u sheegay labada kabood inay wax ku yaallaan markiiba waa kii siibay meeshaani marka sidaas inuunan yeelin salaadiisu iska sii watay ilaa ay marka faadime ka qaaday xadiidkan marka in mas'alada sidan loogu daliishado wax badanuu u baahan yahay waxyaabaha uu u baahan yahay waxaa ka mid ah awalan marka ugu horeyso ma waxay ahayd keliya uus bis mase dhiig iyo waxna waa weheliyeen isaga hadda tarjamada wuxuu ka dhigtay baabu farhi maa yu'kalu laxmuhu wax dhiiga isaga hadda kama hadlin laakiin riwaayada israa'iil can abi isxaaq waxaa ku jirtay in dhiig uu ku jiray oo wuxuu yidhaahdeen hasha reer bani fulaan yaa aadaya fayacmadu ilaa farhihaa wa damihaa wa salaaha bukhaariya kitaabu salaah kusoo saaray iyada markaa yacnii mandheerteeda iyo uusteeda iyo iyo dhiiggeeda yaa dusha ka saaraya farhi keliya marka ma aha waa dhiig ibnu xajar marka wuxuu yidhi dhiiggii baa ku jiro dhiigguna najaasnimadiisa bil itifaaq waayuu yidhi xoogaa marka tarjamada taas waa bushinaysaa iyo qaabka uu u wado ewaxaa kaloo haddana ku tusaya tabwiibka bukhaari bukhaari xadiidkan markuu baabeynayo sidan buu yidhi isaga baabun idaa alqaa calaa dahri calaa dahri lmusallaa hadduu ku rido qofka tukanayo korkiisa ama idaa ulqiya calaa dahri lmusallaa qadarun ow jiifatun lam tafsud calayhi salaatuhu haddii qofka tukanaya lagu tuuro wasakh ow jiifatun buu yidhi ama bakti baktiga xaggou ka keenee mushrikiin ay ahaayeen hasha ay qalaan mushrikiin waaba bakti soo maha baktiguna waa najaas hashan marka waxeeda iyo baacaanoo dhan marka iyagaa gowracayoo qalay waana bakti uxoodii jiifadaasi buu marka bukhaari fiiri baabiyey ow jiifatun buu yidhi qadarun ow jiifatun lam tafsud calayhi salaatuhu salaaddiisa ma fasaadaysu yidhi oo waaba najaasi salaaddii maxay u fasaadi weysay halkaas marka baxhi usuuli abaa imaanayo baxigaasna wuxuu yahay najaasta qofka inuu iska ilaaliyo salaada dhexdeeda hal hiya min alwaajibaat miyaa mase waxay soo gelaysaa waa min min baabi almanhiyaat waayo najaasta salaada ku dhex imaanayso hal hiya min alwaajibaati am min almanhiyaat haddii aan u dhigno marka manhiyaad ka dhigno oo shaygan maalan waa la yska reebay najaas qofku inuu talabuso ama uu qaato ama uu xambaarto salaada dhexdeeda waa laga reebay hadday tahay hadduusan ogeyn marka dhib ma laha baabulmanhiyaad markay tahay haddii uunan ogeyn salaadiina waa ansaxaysaa haddii aan ka dhigna najaasada in laga dheeraado waa min alwaajibaat waana sida yacnii culimo badan ay qabaane haddii ay waajibaad ay tahay ee najaastii ay ku timaado inuu ka dheeraadana awal ay rukni min arkaani salaa ama waajib ay ahayd waxay noqonaysaa hadde ma ogeyn ma laga yeelayo hadduusan ogeyn xataa waa soo celina cibaadadii waa soo celina meeshaas buu marka alimaamu nawowi wuxuu isku dayay inuu ishkaalkaas bixiyo wuxuu yidhi waajibaadkay ka mid tahay nebigu mana ogeyn waxa loo saaray haddayna haddii uunan ogeyn hadda waayahay salaaddii muxuu ugu celin waayey celintii marka wuxuu yidhi hadday farad ahaydna hadday sunno tahay celintu waajib maba ahanba iyada waaba la gartay salaada hadday salaad farada ay ahaydna wuxuu yidhi inuu ku celiyey in kale waa laga aamusay waajibkuna waa muwasac waqtigiisa waa dheeryahay waajibka salaada faradka inuu mar kale ku celiyay waa dhici kartaa aduu doodaas dheer baa meeshaan marka ku jirta masaladan xanaabilada iyo shaaficiyada iyana arrinkan waa ku kala aragti duwan yihiin hal hiya min alwaajibaat am min waxay tahay waajibaadkii miyaa mase waxay soo gelaysaa manhiyaadka xadiidka marka la fiiriya kabaha markuu nebiga iska tuuray salaadiisa waa sii watay sooma celinin kabahana waxa ku yaalay najaasay ahaayeen waa ilowsanaa isaga ma ogeyn markii lasoo xusuusiye waa tuuray salaadiina bartii buu kasii watay sooma celinin taas marka waxay ku tusa in min baabi almanhiyaad laga dhigay oo markaas aan la soo celinaynin wixii hilmaan iyo wax lamida uga dhaco adu marka ishkaalaadkaas baa meeshaan marka ku yaa dhex yaala waxaa kaloo iyadana ku jirta masalada lafteeda madhabka bukhaarina oo u dhow yahay wuxuu kala bedelayaa yacni ibtidaha iyo dawaamka isaga tabwiibka bukhaari waxaa laga fahmayaa ilaa manci libtidaa'i duuna maa yatra-u najaas in lagu bilowdo salaada waa qalad laakiin hadday soo dariso oo ay salaada isagoo ku jiro u timaado imaamu lbukhaari isaga xadiidkan wuxuu uga daliishanayaa in salaadaas uu iska wadanayo qofka intuu iska tuuro oo iska sii wadaayo dhib ayna lahayn xadiidkan marka isaga saas u qabsaday laakiin shaaficiyadoo kale waxay leeyihin hadday qalalan tahay najaasta ahar iyo raadna aynan reebaynin markay ku dhacdana oo iska tuuro isla markiiba wax dhiba male salaadda waa wadayaa laakiin hadday raad ku reebtay oo waa in intou baxaa oo dib ka soo celiyaa waxyaabahaasa marka xadiidkan ku xeeran in loo daliishado masaladaas waxaa laga qaadanayaa qofka madluumka ducadiisa ilaahay inuu aqbalaayo maka ducada qofka uu ku ducaysto isagoo weliba laga gardaran yahay in la aqbalaayo leanna ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisii waa ka aqbalay qoladii dhibkaas samaysana dee ilaahay waa halaagay ayib faatima waxay ku tusaysaa shahaamadeeda iyo kartideeda iyo yacni dadnimadeeda iyadoo gabar yar ah bay markaa iyagoo nimankaa sidaas ay yeelayaan ayay soo usoo qasaday markaasay ka tuurtay nabiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wa radia allaahu canha qaala baabu lbusaaqi yusiibu thawba xaakada ama candhuufta marada asiibayso xukunka kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya can xumaydin wahuwa xumayd bn abi xumayd aطawiil can anasin ana nabiya sal l slama akhada طarafa ridaa'ihi nebiga wuxuu qaatay go-iisa daraf qeyb yani daraftiisa ayuu qabsaday fabasaqa fiihi waa ku tufay candhuufuu ku tufay faradda bacdahu calaa bacdin qaarkiis ayuu qaarka kale iskugu celceliyey waa isku celceliyey wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar can muxamadi qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu lqaasima bna mihraan whuwa alqaysiy saduuq rawaa lahu muslim wnasaa-iy wbnu maaja yuxadiثu can abi raaficin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal idaa salaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falaa yabsuqanna bayna yadayhi hortiisa younan u candhuuf tufin walaa can yamiinihi midigtiisana younan u tufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo ow amase taxta qadamihi gomadiisa bidixda hoosteeda dabcan wailaa ayb haddii kale see la yeelaha wailaa warka ka dambeeya waxa uu samaynayo si camaliyana u tusaa nebiga wailaa sidaan ha yeelo waay sidiina waa sidee fabazaqa nabiyu sal l slama nebigu wuxuu candhuuf tufay haakadaa sidanba uu candhuuf tufay fii thawbihi maradiisa wadalakahu waana isku rugrugay marka salaada isagoo ku jira waxaa u bannaan inuu maradii ku tufo candhuuftii oo markaa uu isku jejebiyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa baabkan oo u keenay candhuuftu inaysan najaas ahayn xaakada iyo candhuufta iyo waxa inaynan najaas ahayn fiihi ana riiqa daahirun candhuuftu inay daahir tahay culimada qaar ijmaacay soo guuriyeen candhuuftu inay daahir tahay laakiin ibnu abi shayba fi lmusanaf wuxuu kusoo saaray biisnaadin saxiix can ibraahim annakhaciyi ibraahim inuu yidhi nainahu laysa bidaahirin candhuuftu inaynan daahir ahayn ibraahim ayaa ku tegay marka ijmaac ma jiro laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa ama jumhuurku ay qabaan in ay daahir tahay laakiin ijmaacada ma jiro ibnu xasmi isaga waxa uu yihi saxa can salmaan alfarisiy wa ibraahim annakhaciy waxaa ka ansaxay labadooda ana alucaaba najasun buu yihi dhareerku inuu najaas yahay idaa faaraqa haddii uu markaa yacnii alfama afka hadduu soo ka soo baxo dhareerkii hadduu afka ka intuu ku jira najaas maaha hadduu ka soo baxo laakiin waa najaas baa laga wariyey iyagana ayb marka candhuuftii iyadad waa taasaa iyo xaakadii laakiin waxyaabaha ka waran marka hoosta caloosha ka imaanayo oo maalan cuntadii ou cunay oo isbedeshay oo matag oo kala noqotay ayaa bannaankii usoo baxday oo timid najaas ou noqonaa calaa qowli akari ahli lcilmi waa najaas oo waa iska dhaqayaa matagga waxyaabaha marka hanjaleelada iyo waxa la midka oo kale oo aan hoos ka imaanaynin ee isla markaana taqayur iyo aan lahaynoo cuntadii hadda cunuga caani hadda uu cabay oo xoogaa markaa yacnii uu afkiisa soo dhaaftay iyo kale kuwaas dhib ma laha iyagu najaas ma aha qaala baabu badi tayamumi tayamumka bilowgiisii caddayntiisiibuu u baab yahay tayamumku siduu ku bilowday tayamumkuna waxaa weeyaan luqatan alqasdu baa la yidhaha tayamumka waa qasad sharcanna waxaa weeyaan alqasdu ilaa turaabin ciid in loo qasdo listibaaxati maa yushtaradu fiihi طahaara wax طahaaro loo shardiyo ayaa lagu bannaystaa tayamumka meeshaas marka turaab markaan dhahnayna waxaa lagu tayamumsanayo inay ciid ay noqdaan ama ciiddaasi midabkay rabta ha iska ahaato fatayamamu saciidan dayibanta iyo wajucilat jucilat liya alardu masjida waturbatuhaa lii tahuuran iyo waxyaabaha marka turaabtii gooni loo sheegay waxaa lagu taymumsanayana ciid inay noqdaan ma laysku wada waafaqsano ahlu cilmiga qaar kale waxay leeyihiin dhulka korkiisa haddii ama gawaan ha ahaado ama waxuu rabaa aada dhulkii unbaa lagu taymumsanaya wasaciidu waxaa weeyaan dhulkaa laga wadaa ciid aadam ayaanu ahaani xadiidkan wajucilat alardu lii masjidan waturbatuhaana waa min baabi dikri bacdi afraadi اlcumuum saciidkii qeyb ka mida turaabta ay tahay marka waa min baabi dikri bacdi afraadi اlcumuum sidaas oo kale shaygu haddii uu yahayna mafhuum lagama fahmo oo mafhuum lagama fahmo markaan leenahay waxaan ujeednaa haddii la yidhaahdo turaabta waa waxbay waxbaa lagu qeydayaa qeydkaasna marka waxaa l wuxuu saarayaa wixii iyada kasoo haray bimacnaa wixii aan ciid ahayn inaan lagu taymumsan karinaa laga qaadanaa haddii la dhaho waxay noqonaysaa mafhuumu laqab waayo mafhuumkaas mafhuumu laqabkuna min adcafi almafaahiim uu ka mid yahay mafaahiimta kuwooda aadka daciifka u abuu ku jiraa oo waxay bay yidhahdaan culimada qaar mararka qaar mafhuumu laqabka haddii la tixgeliyo mararka qaar kufri baaba ka dhalo karay dhahaya amhilooyinka qaar oo waxay leeyihin moxamedun rasuulullah moxamed ilaahay rasuulkiisii waaye haddii la yidhaha wixii aan nebi moxamed ahayn rasuul ma ahanaa laga fahma ee rusushii kale in la beeninayo soo ma imaanaysa ee marka mafhuumu laqabku waa min adcafi almafaahiim usuulka marka laga hadlayo dacfi baa ku jira ayb marka wa turbatu haadaan marka mafhuumu laqab iyo waxba saas oo kale gelinaya adu khilaaf badan baa ku jiro waxaa kaley qabsadaan turaabta u qabsadaan aayadda suurat lmaa-ida famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu baa ku jirto mintaasna waa tabciidiya tabciidkuna wuxuu keenayaa wax dhulka laga soo qaadayo waa in reed in la helo ayuu keenaa bay leeyihiin khilaafkaas baa adu ku jira ayb markaan leenahay marka istibaaxa iyo waxyaabahaas aan ku sheegaynana waxa ay tahay istibaaxada tayamumku isagu dahaaradiisa waa dahaaro oo istibaaxo waaye rafci ma aha waxba kaa rafcin maayo marka aada biyo aada hesho weysaa u baahanay iyo waxaad u baahanaysaa iyo inaad janaabadii ka mayrato laba baabuu tayamumku galaa janaabadana waa galaa dahaarada yacni xadadka akbarkana waa waa usuubadaa wixii uu lagu diidayo in isaga lagu bannaysto xadadka asqarka weysaqaad hadduu kaa maqan yahayna booskiisa waa kuu geli karaa labadaas meelo isagu marka uu galaa laakiin dahaaradiisu waa mu'aqat maaha wax oo go-an maaha haddii aada intaad janaabo kugu dhacdo salaad aada ku tukato tayamum biyo aada hesho janaabadaa ma rafcismine waa inaad qubaysato salaadii hore laakiin dee dabcan ad uma soo celinaysa baabu badi tayamumi marka tayamumka bilowgiisiibuu halkan uga hadlayaa wbilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi ana caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaar ka mid ah xataa idaa kunaa ilaa aan ahaa markaan ahaanay bilbaydaai bayda meesha la yidhaha aw dati ljeishi daati ljeish inqaaca ciqdun ayaa go-a meel magaceed inqaaca ciqdun ayaa go-ay kuul lii aniga ii sugnaatay ayaa go-day kuusha weliba soo caariyeysatee liidaani marka tajawus baa ku jiro markaas iyada inay wadatay ama isticmaalkeeda inay lahayd fa aqaama rasuulu llahi sal l slam nebigii waa nagaaday cala iltimaasihi buu u nagaaday raadintiisa darteed wa aqaama annaasu dadkiina way nagaadeen macahu waa la nagaadeen nebiga walaysuu calaa maa-in biyo korkoodna ma aynan ahaynoo meel biyo a ma aynan joogna walaysa macahum maa-un biyona ma wadanin biyona ma wataan meel biyolena ma joogaan ayb fa ata annaasu abaa bakrin dadkii abuubakar bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen alaa taraa ma arkaysidoo maa sanacat caa-ishatu caa-isha waxay samaysay aqaamat birasuuli llahi sal l slam nebigay nagaadisay wa binnaasi iyo dadkii walaysuu calaa maa-in biyo korkoodna maynan ahaanin walaysa macahum maa-un biyana ma wataan fa jaa abuu bakrin radia allahu canhu waa yimid warasuulullahi sal l slama nebiguna waadicu ra-sahu madaxiisa ou dhigay calaa fakidii dhabtayda yacnii bowdadeyda uu madaxii qadnaama uu seexday fa qaala wuxuu yidhi xabastii rasuula allahi sal l slam nebigii baad daahisay oo xabistay wannaasa iyo dadkii walaysuu calaa maa-in biyo korkoodna ma aha walaysa macahum maa-un biyana ma wataan qaalat caa-ishatu waxay tihi facaatabanii waa i canaantay abuu bakrin abuu bakar baa i canaantay wa qaala wuxuuna yidhi maa shaa allahu an yaquula wixii allah uu doonay inuu yidhaahdo wa jacala wuxuu gudagalay yadcunu inuu durayo biyadihi gacantiisa fii khaasiratii kelideyda uu ku durayo yadcunu marka la yidhaha dacana yadcunu waxaa weeyaan duridda xisiga ah waay marka la yidhaha dacana yadcanu marka ay tahayna waa durid macnawi ah waay naam fulaanun yadcanu fii fulaan hebel hebel uu durayaa waxbuu ka sheegaa fulaanun yadcunu haddaad tiraahdidna waa xisiyan buu farta ayuu ku mudayaa oo ku duraya naam marka waxay tihi famaa manacanii iima diideynin an min ataxaruki inaa dhaqdhaqaaqa ilaa makaanu rasuulillahi sal l slam nebiga booskiisa unbaa ii diidayay calaa fakidii bowdadeeda korkeeda uu yahay yanii inaan dhaqdhaqaaqo nebiga armow kacaabaan isleeyahay inaan dhaqdhaqaaqo waxaa ii diidayey nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo aniga bowdadeydii ku jiifa fa naama rasuululahi sal l slam nebigu waa seexday xataa asbaxa ilaa uu waa bariistay calaa gayri maa in biyo la-aan faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi biyo lama haayo marka dahaaraa la rabaa aayaddii tayamumkaa timid marka tee timid marka midda nisaa miya mase midda maa-ida miya war badan baa ku jira adaahir waxaana muuqata midda suuratu nisaa dabcan inay horreysay oo iyadaa ka soo degid horreysay fa qaala wuxuu yidhi usayd bnu xudayr usayd wuxuu yidhi maa hiya ma ahan biawali barakatikum barakadiina midii ugu horreysay ma aha yaa aala abi bakrin reer abubakarow yacnii arrintani barakadiina middan uguma horeyso oo dad barakadooda la arki jiraad tihiin yacnii barakaduna asalku waxaa weya waa khayrka yacnii reer abubakar haddaad tihiin khayrkan idinkuguma horeeyo oo khayrkiina waa badan yahay ibnu taymiya marka wuxuu yidhaahdaa saas ayay dadka ahlu fadliga ah sida usayd bnu xudayr iyo sacd bnu mucaad iyo dadkii ahlu khayrka ahaa mar walbo yacnii reer abi abubakar iyo qoyskiisaba aad bay ula weynaayeen mansilo weynayna agtooda ka taagnaayeen dadka marka abubakar iyo qoyskiisa durana dad u liita dadka ayay mar walba ahaayeen haddana saas unbay u liitaan ayb fanaama rasu markaa sidaa buu yidhi qaalat waxay tihi fabacadna albaciira ratigii ayaan kicinnay aladii kuntu calayhi korkiisa aan ahaa fawajadnaa waan helnay alciqda kuushii taxtahu hoostiisa aanba ku aragnay ilaahay baa marka waxaa u waday uun inay tan timaado farajkan tayamumkii marka saasuu ku bilowday baabu tayamumi fi lxadari tayamumkii xukunkiisa cadayntiisiiba u baab yahay fi lxadari la tayamumsado negida dhexdeeda negida dhexdeeda in lagu tayamumsado yacnii qofkii oo gurigiisii joogo oo aan musaafir ahayn ma tayamumsa karaa tarjamadan in la sheego sababta keentay waxay tahay tayamumka waxaa lagu dhex sheegay safar dhex safarka oo marka waa la leeyahay wain kuntum junuban fataharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaءa axadu minkum min algaa'iti aw laamastum الnisaءa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciidan طayiban aleh maadaama lagu dhex sheegay marad iyo safar qofku wuxuu isdhihi karaa xadarka amaan la ogolayn oo aan la tayamumsan karin ayuu isdhihi karaa saas ayaa marka uu tarjamadan ugu sameeyey in la tayamumsa karo sunnadaa sheegtay marka xadaran aayadduna waxay sheegtay safarkay aayaddii sheegtay meeshaas marka hadday sidaas tahay aayadda lafteeda maxaa looga fahmi waaye mafhuum oo maxaa loo dhihi waaye mafhuumulmukhaalafaha waxay tahay haddaan safar lagu jirin ma la tayamumsan kara maxaa loo dhihi waaye iyada lafteeda safarku wuxuu ku yimid kharaja makhraja alghaalib waxa sidaasoo kale usoo baxana mafhuum lagama dhaliyo iyadana lean in biyo la waaye ma badna qofka asoo gurigiisa joogo inuu biyo waaya ma badna laakiin safar inuu biyo ku waayaa haalib ah haalibka unbaa layska raaco lagu sheegay wa bihi qaala akhbarana rabiicu bnu sulaymaan huwa muraadiyu wahuwa aljiiziyu qaala xadaanaa shucayb bnu leyth can abiihi whuwa leyt bnu sacd can jacfar bni rabicata can cabdiraxmaan bni hurmus wahuwa lacraj can cumayrin mowla bni cabaasin anahu samicahu yaquul aqbaltu ana wacabdullaahi bnu yasaar aniga cabdullahi bnu yasaar ayaa soo jeesanay mowlaa maymuunata ahaa xataa dakhalnaa calaa abi juhaym ilaa aan u galnay ibn alxaaris bni sima alansaariy faqaala abu juhaym wuxuu yihi aqbala rasuulu llahi sal l slama nabigaa soo jeestay min naxwi bi'ri ljamal bi'ri ljamal xaggiisa ayuu kasoo jeestay fa laqiyahu rajulun nin ayaa la kulmay fasallama calayhi waa salaamay ninkaasna waa asaga laftiisa falam yarudda rasuulu llahi sal ly slam nabiga kama radinin calayhi korkiisa oo yacnii ma uunan ka radinin salaantii xataa aqbala ilaa uu u jeestay cala aljidaari derbiga famasaxa biwajhihi wayadayhi derbigiibuu u jeestay marka waa ku tayamumsaday bacdi riwaayaat marka waxay tilmaamayaan derbiga weliba inuu xogay faxaka bicasaahu markaa de boorkii iyo meelahaas marka iyou saa uga qaadanaya xataa aqbala cala aljidaari famasaxa biwajhihi wayadayhi ayuu ku masaxay wejigiisii iyo labadiisii gacmood gacmaha markaad intee waay ma waxay noqonaysaa ilaa iyo xusullada miya ilaa iyo halkaas miya ilaa gacan intaasba waa la dhahay xadiidkan marka waa mujmal midka camaar ayaa ayaa fasiraya oo bayaaninayo nebiga wuxuu yidhi waxaa kugu filan sidaan inaad yeesho calaa calayhi buuna gaarsiiyey meeshaa marka iyada waa waa sidaas ayb ayb marka wuxuu leeyahay famasaxa biwajhihi wayadayhi ba uu ku masaxay uma radda calayhi salaam dabadeed salaantii ayuu ka radiyey marka meerkaa uu sidaa samaynaya nebigu madiinuu joogaa waa xadar waana tayamumsaday marka xadar waa lagu tayamumsa karaa ama qofka jira ha ku keento ama biyo la-aan ee ha ku dhacdo ayb laakiin fuqahada tafriicaadkooda ayaga waxay leeyihiin cudurdaarka tayamumka keenaa la fiirinaa cudurdaar haaliba iyo mid hayru haalibay u kala qaybinayaan midka haalibka ah salaada lagu dukadaa ma la soo celinayo cudurdaarku hadduu laakiin haalib ounan ahayn ee naadir uu yahay wax mar dhacay ee lagu tayamumsaday shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin salaadihii lagu dukaday waa la soo celinaya haalib iyo saasay u kala qaadqaadayaan qaala atayamumu fi lxadari haddana tarjamadii buu ku celiyay bacdi nusaq saasay qoreen nusaqa qaarna ma qoraayaan iyaga wax tarjama ama waxay dhahayaan baabu nawcin aakhar nooc kale wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa moxamedun qaala xadaanaa shucbatu can salamata wahuwa bnu kuhayl can darin wahuwa daru bnu cabdillaahi hiqat caabid rumiya bilirjaal can bni cabdiraxmaan bni abza cabdiraxmaan ibni abza marka laba wiilba waa dhalay saciid iyo cabdullaahi kan hadda saciid inuu yahay u badan tahay saciid bn cabdiraxmaan bni abza can abiihi ana rajula nin ataa cumara radia allahu canhu cumar buu u yimi faqaala wuxuu yidhi inii aniga ajnabtu waan junubay falam ajid ilmaa biyo ma helin qaala cumaru cumar wuxuu yidhi laa tusallii ma tukanaysa haddaa intaad junubtay ood biyo weysay ma dukanaysa markaa sidaa muxuu u leeyahay isaga tayamumka weyse qaadou ku yimid marka wuxuu leeyahay mar haddii uu weyse qaad ku yimid janaabada iyaga in iyada in loo tay in loo tayamumsado ma ma arkaynin cumar iyo ibnu mascuud iyo ma aynan arkaynin marka wuxuu leeyahay see la yeelayaa marka laa tusalli ma qofka ilaa uu biyo ka helo waa iska suga oo jooga faqaala camaaru bnu yaasir baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin amaa tadkuru ma xasuusatido id waqti ana aniga iyo wa anta adiga fii sariyatin sariye aan aan ku dhex jirnay macooda aan ahayn faajnabnaa waan junubnay falam najid ilmaa biyo ma helin faamaa anta adiga falam tusalli ma tukanin wa amaa ana aniga fatamacagtu waan galgashay fi turaabi ciiddii baan ku galgashay fasallaytu waa dukaday biyihii buu marka ciidda uga qiyaas qaatay korkiisi dhan iska gaarsiiyey marka faatayna nabiya sal l slam nabigaan u nimid fadakarnaa dalika lahu waan u sheegnay faqaala wuxuu yidhi inamaa kaana yakfiika waxaa kugu filnaa fadaraba nabiyu sal l slam yadayhi ila alardi nabiga labadiisii gacmood buu dhulka ku dhuftay uma nafakha fiihimaa waa afuufay uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay wajhahu wa kafayhi wejigiisa iyo labadiisa calaacalood wa salamatu salamatu bnu kuhayl shaka waa shakiye shucbaa dhahayo laa yadrii ma oga ila lmirfaqayni inuu yidhi aw ila lkafayni ama ilaa calaacalaha midii uu yidhi ma oga waa shakiyey yacnii xadiidku muhiimku waxaa weeyaan salamatu bnu kuhayl anqawga yacnii kafaynka unbaa la gaarsiiyey mase ilaa mirfaqaynka wuu ku shaki jiray waana keeni doonaa riwaayada markii la weydiiyey inuu shaki sheegay ayb faqaala cumaru cumar markaa wuxuu yidhi nuwalliika maa tawallayta adaan kuu xil saaraynaa waxaad isu xil saartay yani macnuhu saas waa nuwalliika maa tawallayta waxaad qoorta suratay ee mas-uuliyad ah adaan kuu daynaynaa taas adaa mas-uuliyaddeeda iska yeelanaya weliba hadalkan wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin haddaad doonto waa iska dhaafaa ma sheegayo yidhi haddaad u aragta yacnii inaanan sheegin waa iska daynaa buu yidhi markaasuu yidhi maya ha daynin nuwalliika maa tawallayta adigaan mas-uuliyaddeeda iska yee yaa yeelanaya ogow sidan oo kalena masalada abuu muusa iyo waxaana waa ku doodeen iyo ibnu mascuud ibnu mascuud iyo abuu muusa weliba si dheeray ugu doodeen oo nusuusay isku keeneen oo markii dambe ibnu mascuud wuxuu yidhi miyaadan arkin xadiidkan camaarow keenay abuu muusa markaasuu yidhi cabdullahi ibnu mascuud yidhi miyaadan arkin cumar inuunan yeelin amiirulmu'miniin inuu ka joogsaday miyaadan arkin de amiirulmu'miniin inuu ka joogsaday de maxay maxay keenaynaa haddii saxaabigan uu leeyahay nebigaa sidaan yidhi haddii marka cumar ijtihaad iyo wax lamida ama uu is yidhi armaunan xifdinin iyo waa baabkeed laakiin ma looga tegayo sunnadaa mar walba la qabanayo camaar markuu leeyahy waa iska dhaafaana macnaheedu waxay tahay haddaad fadwada anigu waxaan marka yacni waa fadwoonaa dabcan fadwada haddaad u aragto in dhib iyo fidno iyo dhib ay keenayso adiga amiirulmu'miniina waa yeelayaa waa dhaafaya haddaad saas i amarto isagana ma amrin cumar radia allahu canhu mararka qaarna cilmiga waxyaabo ku saabsan haddii maslaxa muxaqaqa ay jirto waa lagu qarin karaa laakiin haddii xugun baahi badan loo qabo ay tahay wax hadda ku xeeran oo dhib ana aan jirin ama mafsada qofku marka wax un qofkaas marka ahlucilmiga ijtihaadkiisa ku xiran ayb nin iska dhallinyaraa waa dhici karta inay ula muuqato dadku inaysan xaq sheegin oo isagu ou xaq ahaayo hadduu xikmad haayo meelahaas ha la aadan ninkii xikmad haayo ummaddan isaga wax u sheegi karo oo cilmi iyo geesinimo iyo khayr ou ku jiro ee dadka iyounan kula dhex wareegina isaga bannaanka ha dhigto ayb ee qofkan marka isaga uu kitaabka akrinaayo ama kelmadda sheegayo ama dersiga akrinaayo dersiga maamulkiisa iyo waxa ay yacnii inuu sheegaa waajib ay ku tahay iyo waxa markaas aynan waajib ku ahayn isagaa qiyaasaya beynahu wa beyna rabbihina waay haddii aakhiro la tago nacam haddaad adigu xikmad leedahay xikmadaada tartiib ugala dhexbax adiga dadkaas nacam ha hoos fadhinin hana dhihin yacnii yacnii sidaasna hat hana tuhmin nacam inaad laba isku darto yacni tuhun iyo hoos fadhi xoogaa arrinkaas iyadaa ma rabno ma rabno nacam ayb inamaa kaana yujziika waxaa kaa guda ayuu yidhi marka nuwaliika maa tawalayta wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu cubayd bni moxamed wa huwa almuxaaribiyu saduuqun rawaa lahu abu dawuud wtirmidiy wاnasaa'iyu qala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaq waa riwaayat abi axwastan can naajiyata abi khufaafin saasuu ii dhigay ninkan naajiyat bnu naajiya can abi naajiyata bni khufaaf sidaas waay can camaar bni yaasirin qaala naajiyahana marka waa maqbuulun can camaar ayuu ka wariyaa rawaa lahu nasaa-iyu faqad can camaar bni yaasirin qaala ajnabtu waan junubay wa ana aniga fil ibili geela anoo dhex joogo ilaalinayo falam ajid maa-an biyo maanan helin fatamacagtu fi turaabi waxaan ku galgashay ciiddii tamacuka daabati daabadda galgaladkeedoo kale faataytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan u imid faakbartuhu bidalika kaagaas baan u sheegay ugu waramay faqaala wuxuu yihi inamaa kaana yujzi'uka waxaa kugu filnaa min dalika kaaga atayamumu ayaa kaagaga filnaa baabu tayamumi fi safari tayamumkii ayuu ubaabaya xukunkiisa safarka dhexdiisa wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu yaxyaa ayb moxamed bnu yaxya bni cabdillaahi whuwa duhliyu alimaam hiqat xaafidu jaliil qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi abihi marka waa ibraahim bnu sacdin can saalixin wahuwa bnu kaysaan can ibni shihaabin qaala xadaanii cubayd llaahi bnu cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasin can camaarin qaala carasa rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu degay biulaati ljeish ciidanka meeshiisa hore wamacahu caa-ishatu zawjatuhu ay la jirta fanqataca ciqduhaa kuusheedii ayaa go-day min jizci adfaarin ka samaysnayd difaar marka magaalo laga keeni jiray kuulaha waxyaabaha lagu taxo iyo ayaa la dhihi jiray nacam halkaas marka laga keenay faxabasa annaasa dadkii ayuu xabisay fi ibtiqaa'i ciqdiha ee kuusheeda raadinteeda ayuu u xabisay dalika dalika kaagaas xataa adaaa alfajru kuusheeda marka raadinteeda dhexdeeda ugu xabisay dadkii xataa adaaa alfajru ilaa waagii uu soo iftiimay walaysa maca annaasi maa-un dadkana biyo macooda maynan ahayn fataqayada calayha waa ku yacni carooday abubakrin abubakar baa ku carooday korkeeda faqaala wuxuu yidhi xabasti nnaasa dadkii baad celisay walaysa macahum maa-un faanzla allahu caza wajala ruksata tayamumi bisaciidi allah wuxuu soo dejiyey tayamumka ruksadiisii bisaciidi lagu tayamumsado qaala faqaama almuslimuuna muslimiintii way istaageen maca rasuuli illahi sal l slam ayay la kaceen fadarabuu biaydiihim larda gacmahoodii bay dhulka ku dhufteen uma rafacuu aydiyahum gacmahoodii bay kor u qaadeen walam yanfuduu maynan ka afuufin min aturaabi ciidda xaggeeda shay-an waxba maynan iska dhihin maynan afuufin laakiin riwaayaadka qaar de markii camaar uu baraayay waa afuufay nebiga marka afuufiddu waa bannaan tahay riwaayo kalaa tilmaantay ee middan dhacdadan ayaynan ku afuufin gacmahooda famasaxuu bihaa wujuuhahum bay ku masaxeen wa aydiyahum iyo gacmahooda ila almanaakibi ilaa iyo markaa yacnii garbaha wa min butuuni aydiihim gacmahooda caloolahooda laga gaar halkaas butuunta inta ila al aabaad ilaa kilkisha yacni halkan laga bilaabo baabacada cad ilaa kilkisha kor laga bilaabo ilaa iyo garabka saasay ugu jiideen macnaha saas ayb marka riwaayada qeybtan marka iyada ilaa ilal aabaad inay gaarsiiyeen iyo iyada markaa khilaaf fara badan baa ku jiro marka waxaa ka xoog badan nebigu sida uu u baray camaar oo ilaa inta calaa calahaas ahayd ayb saalixanna waxaa laga yaabaa inuu saalix ibnu kaysaan baan ihi saalix ibn abilakhdar inuu yahay bal hala fiiriyo insha allah saalix ibn abilakhdar inuu yahay saalix ibn abilakhdarna zuhri dadka ka wariya marka dabaqaadkooda la fiiriyo dadka oo waxyaabaha iyagoo kale ay la goonida noqdaan aan la aqbalayn inuu ka mid yahay qaala alikhtilaafu fi kayfiyati اtayamumi halkaana iska joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamed